bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa sagal iyo faadumo oo idinkala soo hadlaya ladnaan bodkast kusoo dhowaada barnaamijkeeni loogu talagalay waalidiinta soomaalida iyo kuwa isu diyaarinaya waalidnimadaba oo ka hadlaya ciyaalka habdhaqanka loo korinayo iyo wixii la xidhiidha maanta waxaanu xalqadan kusoo gabagabaynaynaa cinwaankeenii ahaa waa maxay waalidnimadu iyo aasaaska tarbiyadda iyo shantii qaybood ee lasoo dhaafay afartii qaybood ee lasoo dhaafay hadii lagu daro ha.
Haddii lagu daro- qaybtii ugu koreysay waa ugu afar qayb horeysay, haa, waa afartii qaybood oo lagu soo dhaafay marka aan horta marka hore waxa kaloonu barnaamijkeenan inta dambe ka jawaabi doonaa su-aalihii noo yimi marka haddaan soo koobno ba- xalqadii xalaqadihii horena soo dhaafnay iyo ciwaankeenu wuxuu ahaa waxaan hole uga soo hadalnay waxyaabaha muhiimadda ay leedahay waalidnimada in la barto een, xirfadaha waajibka ah ee waalidnimada oo ay ka mid ahaayeen een, in ilmaha baahidiisa jidhka uun aan la daryeelin ee la daryeelo baahidiisa maskaxda Mm, caadifada mm, hablo dhaqankiisa iyo maskaxdaba waxaanu een, kaloon ka hadalnay in daraasada cilmi ba- daraasadaha cilmi baadhistu ay sheegeen in boqolkiiba toban ilaa labaatan dhalinyarada iyo caruurtu ay la kulmaan dhibaatooyin ku la xidhiidha dhinaca maskaxda mm, een, ama dhimirka ama een, hablo dhaqankooda iyo Mm.
dabeecadaha la xidhiidha ay la kulmaan mm.
taana waxaanu ka hadalnay in muhiimadda ay leedahay garashada astaamaha een, dhibaatooyinka la xidhiidha dhinaca maskaxda een, in astaamaha garashadeedu ay muhiim tahay oonu tusaale kusoo qaadanay cuduradaasoo kale cudurada aan la arkayn cudur cudur lama odhan karo laakiin dhibaatooyinka aan la arkayn sida adhd-da iyo cudurada kale la xidhiidha maskaxda iyo habla dhaqanka iyo shakhsiyadda Mm. Wax- mararka ma- qaybo badan oo- qaybo kalena waan kusoo qaadan doonaa maadaama yani ma cudurba ma wax- kiimika ama een, ka maqan maskaxda ma Sax.
wax ka maqan maskaxda miya maxay Mm.
tahay waxaas oo dhan insha allah qaybo kale aan kusoo hoos qaadan ahaan doonaa.
baan Mm.
u dabageli doonaa insha Mm.
allah markaata. Een, eh, marka waxaanu taa kaga hadalnay inay u- ilmuhu u baahan yihiin daryeel dheeraada wax ka qabashadooduna ay natiijo fiican samayso marka ilmihii yaraan wax looga qabto dhibaatooyinka ee uu sheegay Mm.
Een, waxaa kaloonu ka hadalnay een, eh, aasaaska waalidnimadu inay kalgacalka iyo jacaylka tahay oo xalqadeenu ugu dambeysay ahayd Mm.
oonu tida- saa- taana ayna noo sheegtay in hoos ahaan loo maaragtay in, eh, oxycontinka iyo maadooyinkan hormo- hormoonka iyo ku saabsan Mhm.
waxaa kaloonu ka hadalnay een, dr mustafa Mhm.
oo noo sheegay een, waalidnimada iyo qaybo badan Een, faadimo taabal ad- maadaama adigu aad aada u akhrisay cilmi baadhistayaashiisa iyo Mm.
bugaagtiisa Mm. Een, eh, dr mustafa waxaan kasoo aan ku qaadanay qaybteenii een, saddexaad Een, eh, uu uu ka hadlay shan aragti oo ku saabsan tarbiyadda caruurta oo aan aan dhahnay midda koowaad waa dabeecadaha ilmaha een, eh, iyo habdhaqankiisa taasi oo oo keenaysa habka uu waalidka uu u tarbiyeeyo ilmihiisa ayaa keenaysa yacni tii yacni midda habdhaqanka ah Mm.
Een, eh, midda labaad waxaan dhahnay ujeedada ugu weyn ee tarbiyadda laga leeyahay waa maxay
inuu waalidku ogaado yani ujeedadaadu waa maxay waa sidaasi sax in ay tahay een, eh, inaan soo saarno jiil adag ilmo ad adag ilmo yacni een, eh, bulshada wax ku kordhinaya ilmo keliya iyaga un eh, siday ay wax ku heli lahaayeen bas aysan ku fikirin inay ay bulshada wax kusoo kordhin karaan Een, eh, waxay dadku inta badan waxay ka fakaraan een, inuu isagu meel iska soo saaro Mm, oo uu isku mm.
filnaado Ha.
inaan laga fakerin uu isku filan yahay keliya mm, mm.
laakiin yacni in lagu fakero xagee uu doorkii ka qaadanaya bulshada Bulshada.
horta, sax because bulshadoo dhan waxa soo saaraya waxay tahay een, ilmaha aan aan aan aan dhalnay unbaa soo saaraysa waa anaga iyagana bedelaya iyagana carruurtooda sii bedelaya waa sidaas oo kale Sax.
Een, midda saddexaad wuxuu yidhahdaa hadafka oo la kala saaro hadafka taasi oo ku midna waa sideen ilmaheena aan uga dhisnaa xagga caqliyan xag jir ahaan xag habla dhaqanka dadka habka shucuurtiisa iyo waxaasoo dhan inaan hadafka aan leenahay hadafka aan samaynaynana aan ognahay midaan aan yani la socono inay tahay
inta badan waxa weye dadka hadafka ku kordhiya hadafku dadku waxay eegaan inuu ilmahani baahidiisii aan dhamaystiray laakiin hadafkiina in lagu daro baahidii maskaxda ma dhamaystiray caadifada ood kala saarto markaad korinaysid waa sax
midda kalena wuxuu leeyahay oo afaraad yani aragtida iyo manhajka ama tarbiyada waa inay ku salaysnaataa yani qur-aanka iyo sunnada iyo wixii hadda intii cilmi baaris aan sheegin cilmi baarista dhan la wada sameeyo u malayn maayo in wax ka gedisan qur-aanka iyo sunnada ay noo sheegayaan yacni waxaa jirtoo kale kasoo qaadoo kale aan isleeyahay tusaale usoo qaad in ilmaha laga dhunkado gacanta hadda ma xasuusto qofkii sameeyey wolfgang iyo wuxuu ahaa koley yani cilmi baaristaas la sameeyey ilmahaasi gacanta laga dhunkanayo waxay abuureysaa jacayl jacaylkaasi oo raxmadna ilmihii gelinaysa waalidkana gelinaysa yacni waa cilmi baaris la sameeya laakiin annaga nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dhunkashadaasi isagaa samayn jiray waa inaan isaga aan kaga dayano yani wax walba xaggaasaan ka helaynaa marka waa in aan aan ognahay tarbiyadeena maxay ku salaysan tahay runtii kelimadda tarbiyadda aniga ma jecli laakiin wax kale oo aan aan aan qaato hadday dadkana dhegeysanaya noo soo sheega waan rabi laha sababta tarbiyadda micnaheeda waxay tahay qof baan aan tababarayaa ha laakiin ani waxay ila tahay adiga sidaad u aragta maaqaan sagal ilmaheena wax badan iyagaana bara mahana annaga wax ma barno keliya iyagana wax ma barno iyaga waxay ay bartaan waxaan annaga samayno badankoodana waxaa u malaysaa iyagii in aan yani macluumaad badan ka helayno so kelimadaasi tarbiyadda runtii ma ka helo laakiin qofkii bal noo haya kelmad kale aan sheegi karno abaabin abaabin weli waa iska waa isku wada mid yani kelmadaheeniba waxay yihiin kelmadii dhaqankeeniba u samaysnaa in ilmaha loo tababaro sida anagu aan rabno laakiin marka loo eego manhajkeena iyo dhaqankeena
waalidka la tababaraya teeda kale cilmiga diinta waxyaabo badanood ku keentay markaad isbarbardhigtay cilmiga iyo aqoonta cilmi baarista iyo diinta way iswaafaqayaan cilmi baaristani wuxun bay cadaynaysaa tii diinta iyo ay noo sheegtay dhinaca qur-aanka iyo diinteena marka dadkeeni waxaa laga yaabaa inay dhaqankeeni tahay ma garanayo laakiin way fiicnaan lahayd hadday jirto kelmad ka fiican oo ah ilmaha koritaankiisa iyo baahidiisa waalidnimadu inaanay ku salaysnayno qura edab baan baraya tarbiyad waxa wey waan ku tarbiyaday
markaedabdaraasamaysaydabalagubarayani waxaa laga hadlaa positive parenting wax la yiraahdo af carabiga ay dhahaan yani yani ijaabiya tarbiyada ijaabiya ay dhahaan oo kaleeto runtii ma garanayo aniga ahaan af soomaaligaas laakiin dadka nooga fiican waan soo dhaweyneynaa qof walba oo nagu soo kordhinaya marka yani haddaan usoo laabana midii afraad oo ahayd yani tarbiyadda ama manhajka tarbiyadaada ama manhajkaaga waalidnimada inuu ku salaysnaado qur-aanka iyo sunnada iyo iyo wixii cilmi baaris la sameeyey iyo inuu ku salaysnaado bas uusan ku salaysnaanin mid keliya ah dhaqan ah yani waalidkayga saanay soo sameeyaan anna waan sii samaynaya bulshadeena saana laga sameeya waan sii samaynaya midaani carabka waan ku dhifana midii shanaad uu doctor mustafa uu leeyahay in la diyaariyo waalidka
waa wax aad u muhiima ma u malaynayo in kolley anigu waalidnimadiisu ma soo diyaarin gadaal baan ka baranay anagu waanu baranay marka u malayn maayo qof diyaaru ha laakiin way fiicnaan lahayd in hadda kadib laga fakaro haddii jiilkii hore aanu ka fakeri jirin micnaheedu maaha in anagu aananu ka fakeri jirin ilaa wax walba waa la bedeli karaa adduunka waa la hormarin karaa waa muhiim in laisu diyaariyo
qaybteenaan ugu dambeysana waxaan ka hadalnay jacaylka iyo isaga laftarkiisaba yani aasaaska uu u leeyahay xiriirka iyo isku xirnaanta iyo sida uu u kordhiyo ilmaha haddii ay noqoto maskaxdiisa iyo ruuxiyanba uu u kordhiyo si aan usoo saarno jiil ad adag jiil isku kalsoon jiil xal u heli kara dhibaatooyinka intaasoo dhanba
waxaan ku yaro darayaa tusaale markaad ka hadlaysa ilmaha gacanta laga dhunkanayo waxay hor yimi sawirka dadkeena dhaqankeena waalidka gacantaa laga dhunkadaa marka waalidka xaqii aanu siinay dee ciyaalkiina xaqoodii ilma laga dhunkanaya aniga un gacan ma arag ma arag aniguwa wax yani laga fakero waalidka sida aanu u aanu u hayno aanu u xanaanaynayno ee gacanta loo naxariista loo tusayo ilmiin u baahan loo tuso waa sidaas waa sidaas yani ama gacan keliya ma ahan ka shumi ama ka dhunko se u taqaaninba waa madaxay naqan kartaa meel kastay naqan kartaa maxaad kaloo is leedahay aan
intaas waa koobitaankii xabadihii hore su-aalihii ha haddaba qaybihii su-aalahan u gudbaynaa sidaad la socotaan bogeena instagramkana waa idinka weydiinay haddii aad su-aalo qabtaan iyo email noogu soo dira ama dad qaarkiiba whatsappka noogu soo diray marka su-aalo badan ayaa noo yimaaday laakiin dhammaan maanta kama wada hadli karno waxaan qaadanaynaa shan su-aalo oo ku saabsan mawduucyadii hadda aan kasoo hadalnay yani shantaba ma ka wada hadlin laakiin un qaar waxay u badan yihiin intii aan kasoo hadalnay marka su-aasha koowaad ayaa wuxuu leeyahay qofkani soo qoray waxaad ka hadasheen in ilmaha laga dhigo kuwo ad adag haddaba sideen uga dhigaa ama uu u yeeshaa ilmahayga ama cunugayga shaksiyadaas goormaanse bilaabi karaa ha adaan raayo ka jawaabtid ha
insha allah bismillah horta tarbiyadiyo aasaaska wuxuu bilaabmaa sanadaha ugu horeeya ilmaha markuu dhasho ma wax la baraa mise wax waalidku habdhaqankiisa ku xidhan baa haddii uu waalidku rabo inuu ilmihiisu qof qawi ah noqdo ama shaksiyadiisu qof shaksiyad kalsoon leh qof raxmad dadka kale u leh waa inuu waalidku waxyaabaha yareere waxaan soo qaadayaa ama maalin kasta dhacay caadiga ee practicalka sooma waxay noqonaysaa falalka uu maalin walba uu sameeya noqonaysaa falalka waxaa kamid a ixtiraamka naxariista kalgacalka waxan waa tusaalooyin caadiya wax yani cilmi baadhistuna ay sheegtay diintuna nafartay waa un isxusuusin qof walba wuu og yahay in maaragtay ilmaha maanta oo dhan aan la canaananin oon loo sheegin oo qura khaladaadkiisa wixii dee fiicanna loo sheego ee uu ilmuhu sameeyey inaan ilmaha ra'yigiisa iyo fikradiisa la xaqirin oon laga soo qaadin ilmo yarbaati wax ma ogid waa inaad sida qofka aad ula dhaqmaysid qofku isaga inaad ula dhaqato dhegaysatid aan kaa dhex galay waxaa jirto reer aan asxaab nahay ciraaq bay ka yimaadeen markii igu igu darneed aan indhaha taagaya ahayd waxaan qofka caadi buu u sheekeynaa markaasu wuxuu yidhaahday johaladii ayaan maxaa la yidhahdaa waxba uu ka sheekeynayay waa aabbo iyo xaaskiisa aan la joognay reerkeena anagana markaasu wuxuu yidhahda juhaladii halkaasay jireen juhalad waxaan leeyahay juhalada uu ka hadlayo yay tah marka juhaladii marka aan sii fasiray ayaa waxaa ogaaday maanta dhan juhalada laga hadlayo waa ilmihii yacni meeshii uu ka dhigi lahaa atfaal ama awlaadii ama caruurtayda meesha orale juhaladii indhahan taagay markii dambe waxaa ogaaday kelmadaas inay isticmaalaan kuley waxaa laga yaabaa af carabiga dadka ciraaqiga inay u kooban taha dhici karta lahjada laakiin runtii waa ka baqaa inaan weydiiye laakiin mar baan rabi lahaa inaan weydiiyo horta juhalada markaa dhahdid yani micnaheeda waxay tahay maba fahansanid yani cilmahani waxba ma fahansana waay yani kelmadaasi bal horta inaa xataa dib anaga laftirkeena maxaan dhahnaa ilmaha waxba ma ogo waxba waxaasaan dhahnaa dhici karta laakiin xaqiraadaada hadda kusoo xasuustay yani kelmadaasi inaan iska jaahil bixi waa mar aan weydiye waayo sababta u tiraahdaan maxay tahay juhala waa inaad soo ogaataa xalqadaha dambena loo sheegtaa haddaad si u fasirto qofku markuu jaahilkay waa qof caqli loo dhammaystiray laakiin cilmi baa ka maqan marka malaa iyagu cilmigay ku shugayaan way
ma ogi wallahi waa inaan weydiiyo koley aaba ka ilmihiis aaba aad ilmihiis u jecel waay iyo hooyo aad ilmaha u jecel laakiin kelmad yaa sidaa naqata ana indhahan taagay shoog baan qaaday marka waa inaan hadda mar kale soo weydiiyo insha allah waa dhaqanku waa cajiib marka waa in lasoo ogaadataa marka ilmaha inaan la xaqirin jahilnimadana waan kasoo warbixin doonaa waxa iyagu gala jeedaan inaan ilmaha ra'yigaaga uun lagu soconin oo dictatornimada ama keli taliye aanad noqon waalida in ilmahaaga aad dee ra'yigiisana aad eegto mararka qaarkood ciyaarka ka caqli badan dadka kale inaan ilmaha la garaacin taasi mawduuc gooniyoon mar kale haddaan kasoo qaadanayno weeye intaanan xalqadda bilaabin anigiyo waanu isweydiinay ma lagu soo garaacay weligaa marka labadeenaba waxa weeye koley canaan badan waalid walba ilmihiisa uu soo siiyey dadkii anagu aanu jiilkii dambe aan nahay waxyaabo badan oo waxa jira dhaqankii ohoo laga tagay oo diintiina la bartay iminka marka muhiim weeye ilmaha inaan la garaacin waxa weeye xuquuqdiisay ka mid tahay inaan ilmaha la garaacin inaan la ciqaabin oo maanta oo dhan ama qolka gal time out baa lagu siinayaa aan lagu odhan wax walba mawduuc walba wada hadal in lagu xaliyay ka fiican tahay ilmuhu waa ilmuhu waa qof yar oo iminka soo koraya oo u baahan inuu wixii ogaado oo inaad sida saxda ugu sheegta ay tahay inaad ilmaha kalsooni aad siiso taasaa keenaysa horta inuu ilmuhu kalsooni helo inuu ra'yigiisa dhiiban karo inuu baahidiisa sheegan karo inuu xaqiisana soo dhicsan karo isagoo dadkii kalena tiisii daryeelaya marka taasay siinaysaa in maantoo dhan aan ilmihii la tusin shallayto iyo maantoo dhan tanaad samaysay oo mawduucii marka laga hadlo ay xiranto oo laga jaahil bixiyo yani inay noqoto kaleeto ma ku dhihin oo aniga saas hadda waa kana waxa dhacay bal fiiri inaad khaladkiisa tustid maanta oo dhan oo tustid anaa kaa saxsanayo baleeg
yani qofkane qaladka la sameeyo ayuuba qofku wax ku bartaaba yani in in in yani ficilkii ayaa markaas laga hadlaa wuxuu ilmihii sameeye lagama hadlay ficilkii baa laga hadlaayo kaleeto
iyo waxaan inaan ilmaha lagu qaylin yaalka kale hortooda ilmo walbaaba wixii aad gooni ugu canaananaysad ama aad ka wada hadlaysaan kelmadda canaanta runtii waa waan waa kelmad negative markaad u eegto waa kaa ilmihii inaad hadalkii markaad ka wada hadlaysaan wax isaga khusuuseen horseeye inaan ciyaalka hortooda lagala hadlin qol lagala hadlo maxaa kalead ku daraysaa waa aasaaskii un intii ha intaan soo sheegnay un oo mulaaqaysan waaye marka waxaan rajaynaynaa qofkani su-aashaan na soo weydiiyey bal in aan aan uga jawaabnay
dadkana way kusoo kordhin karaan waxyaaba badan oon ka tagnaa laga yaaba su-aasha labaad qofkan soo qoray wuxuu yidhi haddii aan ilmahayga garaacin oo aan keliya idhaahdo time out ama aan u diido inuu ciyaaro waa sidee tarbiyadaasi faadimo
xoogaa adaaba ka taataabatayba oo waxaad tiraahday in aan dhowrno xuquuqda ilmaha haddaba yani xuquuqda ilmaha haddii yani diin walbo way qabtaa in ilmaha xuquuqdiisa la siiyo waa aragti adduunka ka jirta laakiin ku dhaqanka waa la kala gedisan yahay marka time out maxay keenaysaa waay ilmaha xoriyaddiisaad ka qaatay ilmaha wuxuu xaq u leeyahay in uu cayaaro wuxuu xaq u leeyahay kasoo qaadoo kale time outka aniga sidaan u fahmaayo ayaa waxay tahay in la dhaho kale ilmihii reerkiya wax isla cunaaya ama reerkiya t v isla fiirsanaya ama reerkiya wax isla wada samaynaya in la yidhaahdo may anaga nagalama soo qaybgelaysid waxa aan samaynayno hal qolkaaga ku jiraysa because qaladkaasi qaladkaasaa samaysa yacni qof markaan rabna inaan aan aan tusino ama qaladkiisa inuu dib uga laa habkaasi hab la sameeya ma ahan xuquuq ilmahaasi wuxuu uu u leeyahay inuu reerkiisa waqti la qaato wuxuu xuquuq u leeyahay in uu cayaaro yacni waxaa kaloo jirta wax la yidhaahdo u turid iyo u nixid ama in wax laga xaaraantimeeyo marka in time out la siiyo waxay kan ay ka mid tahay in wax ad xaqiisii aad ka xaaraantimaysay yacni haddii ilmihii wax uu sameeyo aad wax ka xaaraantimayso xuquuqdiis aad ku tumatay laakiin u turis ama kanixis waxay keenaysaa wax kasta oo dhibaya ama dhibaato u keenaya inaad ka qabato ka xaaraantimayntana waa xuquuqdiisa aad ku tumatay waxaana yani waxaa kamid ah jaceylka waalidka inaad badiso inaad badbaadiso yani ilmihii aad badbaadiso yani ilmihii waxyaabaha aad samayn karto ayaa waxaa kamid ah kasoo qaad oo kale waxaan aan nirahnay labadii qaybooda ugu dambeysayba nabiga calayhi salatu salaam afar siyaabo ayuu lahaa afartaasi siyaabo waxaa ka mid ahayd hal siyaabo oo ahayd ra-uuf ra-uuf micnaheeda waxay tahay inaad ilmahaaga aad ku qaabisho ama aad ogolaato dabeecadiisa sida uu yahay ilmihi ilmihii inaad ogolaato ilmaha marna ma xuma laakiin waxaa xumaan karta ficilka uu sameeyey ama ficilkii ayaa ficilkiyaa qaldan yani ilmaha mar walba ma qaldana laakiin ficilkiyaa qaldan marka haddii ka waalid ahaan uu ilmahayga wax qalad sameeyey oo kaleeto kasoo qaad oo kale maanta oo dhan ayaan jikada taagnaa wax walbaan sameeyey cuntadii aan meesha soo dhigay marka wax yaraa ilmihii inta isqabsanayo ilmihii intuu qaaday saxankii aan maanta oo dhan lasaanyada aan maanta dhan samaynayay uu qabto dhulku igaga tuuray okay yani waqtan laakiinse waxa haddana aan la isweydiinaya maxaan ficilka aan samayna maxay tahay kawaalid daacad haddaan u hadalna maxaan samaynaa
ficilku waxa weye ilmaha in la ciqaabo ha waa la qaylin waa la qaylin waa la qaylin waa la waxaa laga yaabaa in la dhaho gal qolkaaga ma soo bixi karta maanta gurigii cunto la-aanaad dhigtay balaayaa la sheegaya taasi waa xuquuqdiisan ka xaaraantimayn waa in ay ay ku waalidnimada ay ku salaysnaataa raxiim iyo ra-uuf okay qaladkaasi wuu dhacay haddii aan rabo inuu ilmahayga maalin kaleeto uusan samaynin ama koobkii caanaha uusan daadinin ama koobkii uusan iga jibinin ama cuntadii dhan aan kariyay inuusan dhulka le waxaa laga yaabaa ilmahaasi inay qalad uga dhacday laakiin qaladkiiyaan tilmaamaynaa qaladkiiaan waxaan leenahay qaladkaani waxaani aad samaysay wax fiican ma aha
in isaga la weydiiyana way fiican tahay waa la yidhahda maxaa kugu kalifa waxaa laga yaabaa waxaad adigu samaysay inay cadha u geysay xanaaq fara badan u geyso ilmihii uu ahaa weyga keliyooba ama dariiqada keliyu isku difaaci lahaa yacni waa in kawaalid ahaan bal aan aan xataa dib isugu raacno researchkan sameeyey ama cilmi baaristan sameeyey ayaa ka mid ah waalidiinta tababare aan siinay inay hal yacni tallaabo ay gadaal ay qaadaan laba tallaabona ay soo hormaraan micnaha loola jeedaa waxay tahay hal tallaabo dib u qaad markii ficil noocaas oo kale uu dhaco dib baan u naqan isla markii dagaal lama galayo ilmaha isla markii yacni conflictigii iyo dagaalkii iyo qayladii candhuufteyda dibaan u laqi way adag taha mar walba inaan aan waalid waalid ahaan la samey laakiin waa wax la baran karo tallaabaad dib u qaadaysaa markaad hal tallaabo dib u qaado bal ka fikir oo waxaad tiraahdaa maxaa ilmaha ku kalifay inuu sidaas sameeyo kadibna isagii weydii ma maanta waxbaa qaldan wax qalad miyaa soo dhacay ma wax qalad baa aniga sameeyey ma wax qalad baa qof kale kaa sameeyey maxaa qaladoo jiro mise si kalaa yacni ilmiha kula yimaado yacni taasi waxay keenaysaa laba talaaba adigana aad dib aad hore usoo qaaday soo ma midna waad naqatay caradia la laabatay laba talaabana horaad soo qaaday waad u imaatay adaa u imaana waxaa dhici karta waalidiinna dhegeysana hadda maa sheekadaa noo keenteen oo kale waa horaana loo dhahay hadda wax ugu horeysa maa laakiin waalidiinta tababarkeena ka qayb qaatay oo cilmi baarista ka qayb qaatay waa nooga sheekeeyeen way dhaheen yacni marka hore waxaan u arkaynay inaan anagana dhada xuquuqdiinoo dhan dafira laakiin waxa meesha la ilowsanaa waxayd xuquuqda ilmaha uu leeyahay marka su-aasha haddaan soo koobo yani kelmadahan iyo cilmi baaristan iyo tababarka aan sameynay dhowr jeer aan soo qaadan doonaa marka midda aan aan leeyahay qofkani su-aasha soo weydiiyey ayaa waxay tahay bal dhinaca fiiri inaadan ka xaaraantimaynin xuquuqdiisa ee waxaad fiirisaa dhinaca u turista ama kanaxista ama ra-uuf inaad noqoto calaamada nebiga calayhi salaam oo ah ra-uuf inaad u carab laalaadiso inaad u naxariisato intaas inaad tusiso insha allah insha allah su-aasha kale ee saddexaadna adigan kuu sii daynaya iyadana waxaan kusoo koray waalid igaraaca igu qayliya waxaan dhowr bilood ka hor dhalay wiil yar waxaan ka baqayaa inaan sameeyo sida waalidkay ay sameeyeen waayo ma aqaano wax kale oon sameeyo taas waa mawduuc muhiima iyaduna oo jiilasheenii hore aad tarbiyada ay ka mid ahayd in ilmaha la garaaco ama wax lagu sameeyo
runtii waa su-aal aad iyo aad yani qofkan soo qora waxaan leeyahay aad iyo aadan kaaga mahad celinaynaa in aad su-aashaan na soo weydiisay waa su-aal muhiim ah waa su-aal u baahan inaan mawduuc dheeri ah aan uga hadalno marka waxaan marka hore horta ku oranayaa inaad qaadatay tallaabadan ah inaad aadna soo weydiisay ama aad ka fikirtay waa tallaabo weyn inuu qofka yani uu ka fikiro sidaan baa laygu soo sameeyey saan sameeyana ma aqaan waana baqayaa oo waxaan yani wuxuu waalidkani aan isle wuxuu ka baqayaa haddii ilmihii yani ilmaha markuu yarya waan ognahay waxaa laga yaaba hurdalaana kugu dhacdo wax walbo in uu isna bal maxaan sameeyaa yani amay gacanta igaga fakataa iyo saasaan ani kuley isleeyahay marka waxaan leeyahay qofkani soo qoray aad iyo aadan kaaga mahad celinaynaa tallaabadan aa qaadayna waa tallaabo weyn horta inuu ogaado waxaa jiro nin cilmi baare ah oo la yiraahdo daniel seagel ayaa wuxuu ka hadlaa specially wuxuu yiraahdaa waalidka haddii uusan wixii hore usoo dhacay ama waalidkiisi ay kusoo sameeyaan haddii uusan uusan cafinin ama haddii uusan maxay dhahaan make sense maxaa lagu yirahdaa aanu fahmin yani micnihii ku jiray iyo sababtii yani inuu micnaha waxay isugu soo biishubanaysaa inuu ogaado uuna saamaxo uuna hore usii socdo waa muhiim si isaga maxaa la yirahdaa isku xirnaanta ilmihiisa ay u wanaagsanaadaan soo hadda ilmahaaga saa tiraahday dhowr bilood ayuu jira soo waa tallaabo weyn aad hadda qaaday waxaan ku leeyahay inaad bal aad aad yani aqbasho wixii soo dhacay way soo dhaceen aad aadna cafiso waalidkaaga aadna yani isku daydo bal haddii tababar aad raadsan karto haddii waalidiin kale aad la hadli karto maxaan maxaan sameeyaa maxaa la samayn karaa iyo waxaasoo dhan ayaan insha allah aan aan aan kugu waaninaynaa
waxaa kaloo ku dari lahaa inta badan waa inuu qofka aanu xusuusanaa jiilkii horena soo dhaafay waxay sameeyeen annagu jiil cusub ayaanu nahay marka waxay kuwii hore sameeyeen adigu markaad weynaato adiga kugu xidhan tahay wixii saxeed ka qaadan lahayd dhaqanka iyo wixii khaladad ka qaadan lahayd dhinacan kale nafsiga inuu qofku ama cafiyo taa adigaaba sheegay qofki waa hore uguma hadlaya laakiin tan kale inuu qofku xusuusnaado mar walba waad samayn kartaa wixii hore wax ka duwan waa albaab cusub oo kuu furmay waa baab cusub oo kuu furmay
marka su-aashan kale waxaan arkayaa inuu waqtigii sii cararayo marka waxayna shan baan dhahnay laakiin afar su-aalaan ka dhigaynaa
okay su-aasha ugu dambeysa qofkan soo qoray wuxuu leeyahay waxaan ahay waalid haysta ilmo qalqaali ah oo iskoolkii igu waaniyey baaritaan in la iigu diro si yani caawimaad uu u baahan yahay ilmaha loo ogaado oo loo caawiyo waalidkii kale se yani hal waalid baa wuxuu leeyahay waalidkii kalese iguma raacsana midna wuu ogol yahay sidaan u fahmayo in caawinaadii ama baaritaankii loo diro si ilmihii caawinaadda u baahan yahay loo ogaado oona loo siiyo laakiin waalidka kale iguma raacsana anigase waan ku raacsanahay iskoolka maadaama aan dareemayo dhibaatada ilmahayga haysata iyo siduu ilmahayga uu yahay bal su-aashan adaan kuu daynaya su-aashan waxay u baahanta inaan xalqadaha dambe si fiican uga faalloono laakiin waxaan kusoo koobaynaa waalidkan inaan u sheegno muhiimadda ay leedahay in ilmaha baahidiisa caawimaadka uu u baahan yahay la kabo baahidaasi ma iman karto ilaa iyadoo la baadho oo la eego baahida uu u baahan yahay iskuulku wuxuu u baahan yahay inuu ku raadsado dhinac dhaqaale suu ilmahan baahida khaaska ah ee ilmahan tarbiyadda u baahan looga caawiyo mana samayn karaan taa iyadoon ilmihii la baadhin baahidiisii waalidiin badan way jiraan oon kala fahamsanayn cuduradan maxay ku kala duwanyiin ma xanuunba ma cudurbaa marka taa xalqadaha dambaan kusoo qaadan doonaa laakiin waa muhiim in ilmaha waa waajibna saaran waalid ahaan inaan dhibaatooyinkiisa haysta ama baahidiisa aanu kabno baahidani baahi uu waalidku keliya kabi kara ma aha laakiin waa baahi u baahan waalidka ka baxsan oo ilmihii wax walbaana waa wax wakti xadadan leh intuu ilmuhu yar yahay ayuu u baahan yahay caawimaadka inuu helo waana xaqiisa suu ilmaha kale ula dareemo inuu u noqdo sida ciyaalka kale siduu waxu dhiganayo inuu u dhigto xaq u leeyahay inuu ciyaalkii hadduu ka duwan yahay siduu yahay loo yeelo isaga ayay xaqiisa tahay maxaad ku kordhin lahayd wallaahi adaaba intii ugu muhiimsanaa sheegay bis waxaan kusii adkaynayaa cuquuqdaan ka hadlaynay uu ilmaha u leeyahay ayay ka mid tahay tusaalahan hadda aan soo qaadanaynay iyo caawinaadda waxaa dhici karta dad wadamo kala jooga in ay is yiraahdaan bal aniga waxaa ka hadlaysaan ma fahansan laakiin anaga waxaan ka hadlaynaa maadaama aan degannahay waddankan sweden yani si iskuulka uu caawinaad ilmaha uu siiyo waa in baaritaanka la sameeyo marka ma ahan iskuulka mar walba caawinaad uu siinayaa laakiin caawinaad yani ka gedisan haddii ay noqoto waxbarashadii in macalin qaas ah loo sameeyo ama saacada qaas ah la siiyo marka taasun baan ka hadlaynaa sawir waxaa jira muhiima oo aan ku arkana hore ma muxaadara la yidhahdaa mise meel aad wax ka tabinaysa sawir aad soo qaadataa jira laba ciyaaloo derbi taagan uu midna bugaa ku taagan midna uu dheer yahay marka taasay la mid tahay ilmihii gaabnaa waa in bugaagtii hoos loo dhigo siduu marka derbiga markaad xagga kale ka eegaysid labadii ciyaal way siman yihiin laakiin midna waxbuu ku taagan yahay midna kuma taagna marka ilmahani caawimaadku xaqiisu waa taa xalqadaheena dambe waxay ka wada hadli doonaan mowduuc mowduucaasoo aanu ka sheegi doono xalqada koowaad markaa taxanaha dambe ayaa kusoo xigi doona waa su-aalihiina noo soo gudbiya waan isku dayaynaa xitaa haddii aananu kusoo qaadanin mowduucyada gadaashooda xalqaduhu markay dhammaadaan inaan idinkaga soo jawaabno instagram
ama emailkaba marka waan ka cudur daaranaynaa su-aasha ugu dambeysay inaanan soo qaadan laakiin waxyaabo ka mid ah waan waan sheegnay marka aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin dhegeysiga aadna dhegeysateen iyo inaad nala socoteen usii gudbiya walaalaha af soomaaliga ku hadla waxaan idin leenahay dhegeysi wacan haddaad waxaad nagala soo xiriiri kartaan emailkeena ladnaan xariijin hoos podcast at gmail com ama instagram-ka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaa inoo fududeeyey in aan barnaamijkan soo saarno oo aan la shaqaynay nuura wellbeing waxaan idin leenahay wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu